بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم إن شاء الله caawa halkan waxaan ku bilaabaynaa caawo ay tahay isniin magaalada mombaaso in sha allah oo bisha rajab meeqo ah bisha rajab kun iyo afar boqol iyo labiyo soddon soo maha oo waafaqsan maaragtay bisha juun laba kun iyo koob iyo toban madiinatu mombasa kitaabka buluuqul maraam oo xaafid ibn xajar ayaan bilaabi doonaa insha allah ee waxaan ku hormari doonaa insha allah awalan tarjamada sheikha kitaabka qoray tarjamadiisa haddana kitaabku qaabka uu yahay waxaan ku sheekayn doonaa shiikha kitaabka qoray waxaa la yidhaahdaa kunyadiisa abulfadl ayaa la yidhaahdaa oo kunyadu waa magaca abulfadl ayaa la yidhaahdaa qofka maaragtay ab iyo um wixii lagu bilowdaa kunya la yidhaahdaa laqabka diinigana shihaabuddiin ayaa la yidhaahdaa axmed ibnu cali ibnu xajarna waa magaciisa qoladow ka dhashay waxaway waa kinaana bani kinaana oo cadnaan ah oo carabta asalka horee ismaaciil bin ibraahim annabi ibnu nebiy ku abtirsata wey asalkiis dadkiis waxay keenay meesha qastalaan la yidhaahdo falastiin ku taalla oo aabbihiis iyo halkaasi ka yimaadeen laakiin isaga wuxuu ku dhashay qaahiro weliba qaahiradii qadiimka aheed oo fustaad loo yaqaano oo meeshii markii camar ibnu caas uu masar uu furtay meeshii uu degay laqabkiisa oo cilmiga waxaa la yidhaahdaa alxaafid isagoo ka bacdi ardadiisii wixii zamankan alxaafid haddii la idlaaqo oon magac lagu darin alxaafid ibnu xajar ayuu ku dhacay laakiin wixii ka horeeyay alxaafid waa la ka islaaqi kara laakiin wixii isaga ka dambeeyey ninka xaafid ibnu xajar ka dambeeyey hadduu alxaafid yidhaahdo qaala alxaafid badana xaafid ibnu xajaraa looga jeeda shiikhan aabbihiisa waxau dhashay shiikhaani labiyo tobankii shacbaan sanadka hijriga markuu ahaa toddoba kun iyo toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex sanadka hijriga markuu ahaa labiyo tobankii shacbaan ayuu masar ku dhashay aabbihii isagoo afar jir meelahaas ama shan jiroo yar ayaa uu dhintay wuxuu yidhi waa xasuustaa aabbey laakiin aada uma xasuusto yidhi sidii qof riyoonaya camal ma garata wax dariim dariim camal riyo camal ayaan aabbihi ku xusabto ilmuhu afar jirka iyo badanaa wax weyn ma xusa laakiin waxa si riya riyo camal ayuu axzamanku si u kala horreeyey iyo si u kala dambeeyey ma yaqaanin laakiin wixii uu garto riyo riyo camal bay la tahay zamankii ka dambeeyey zamanka laakiin shan iyo lix marka uu gaaro toddoba wuxuu si fiican oo xasuusan karaa aabiis marka nin taajir ayuu ahaa wuxuu ku wareejiyo u dardaarmay inuu tarbiyeeyo nin la yidhaahdo zakiyudduun ma garat ibnu nuuriddiin nin la yidhaahdo alkharuubi ninkaas oo nin ayuu u dardaarmay yidhi xoolahan u ilaali isagana xifdi dadkii hore waxay ugu fiicnaayeen qofka wasiga ilmaha loo dardaarmo xoolaha iyo ilmahaasba si mas-uulyo weyn ugu qumi jira hadda qof qof loo dardaarmi kara markaad adiga kula dhasha xataa ilmaha u dardaaran haddii la yidhaahdo zamankan xoolahaba laga dhacaaba ilmihii agoonta meel cidlaha lagu daahden laakiin waxaa dhici karta qof xataa aan walaalka ahayn oo ajaanibka oo muslima intuu qofku ilmaha u dardaarmo inuu ilmahaas uu xafido sidii kuwiisa ka daran u dhaqaaleeyo oo culummo waaweyn oo ka saa oo ka soo saaro badanaana culimmadku saasay u badan yihiin dad agoonaho ka bacdi un maar dad inta lagala dardaarmay haddana maaragtay nujabaa waaweyn noqon saasay u badan yihiin dugsi baa la geliyey asagoo yar sagaal sano markuu diraba qur-aankii o dhan baaba xafido markaasu weliba maka ka tujiyey isagoo tajwiid ka barta isagoo wax yar cumrigiisa ooya hal maalin uu suuratu maryam ku xafidaa la yidhahda suuratu maryam oo dhan hal maalin ayuu ka xifdiyey shiiqaa markii ugu horreeyey isagoo wasigiisu la joogo ninkii loo dardaarmay ayuu soo xajiyey toddoba boqol iyo siddeetan iyo afar markay ahayd waa adiga waxaan taban wax quman ka weyneyn ilaa haddii uu dhashay toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex toddoba boqol iyo siddeetan iyo afar koo iyo toban sano jiraa taqriiban halkaasuu marka laba sano joogay oo culimmadii wax ka qaatay oo meeshii taraawiixdii ka tujiyey oo lala yaabay cilmigiisa iyo khayrkiisa biyihii zamzam ayuu cabay isagoo ku camal falaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maa-u zamzam limaa shuri biyaha zamzamka wixii loo cabo qofka niyadiisa ku xihanta wixii loo cabo ayuu ku xihanta wuxuu u cabay inuu xadiidka barto wuxuu mucjab ku ahaa alxaafid aldahabi oo isaga sooma uusa gaarin laakiin waxau la sinayay mashaa'ikhu mashaa'ikhu la sinayay xaafid dahabi waxau dhintay toddoba boqol iyo afartan sideed meelahaas oo dhintay isagana waxau dhashay toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex dhalashadiisii dhimashadiisaa wax badan u dhexaysa marka mashaa'ikhdiisa mashaa'ikhdiisau la sinayay shuyuuqu shuyuuqi marka ninkaasoo kale inuu gaaro xagga xadiidka ilaahay waa u aqbalay waxaa la yidhahdaa dahabi waa gaaray bal waaba ka badiyaa la yidhahdaa xagga xadiidka bal waaba eesh ilaahay subxaana wa tacaala ziyaado ugu daran markii dambe u xadiidka dalbana waxbaa nin fahmo badan oo qiraa'adiisu ay sariic tahay degdeg ay tahay aadana u xifdi badan bukhaari oo dhan toban majlisuu ku xifdiyey waa min almaqrib ila alcasr oo akhriyey kuna xifdiyey muslim asagana shan majlis wax yar muddo oo hal sano ka yar ayuu intaasoo kutub boqolaal mujalladaad ayuu dusha ka qayday dad hadda zuhdi iyo warac iyo iimaan iyo taqwo ay ka buuxeen ayay ahaayeen ninkaa markii dambe wuxuu wareegi jiray raxlaat alcilmiya raxlaatulwax la yidhaha jiri jiray oo qofku waddanka uu joogo wax culimo joogo intuu aago oo u xerayso cilmiga dhan ka soo barto haddana manaadiqda kale oo aago oo ka soo barto marka masar uu dhex wareegay shaam buu tegey meesha hadda suuriya iyo loo yaqaano haddana yaman maka iyo madiina meel walba wixii cilmi yaaloo ka soo bartay ilaa weliba marka hore waxaa la yidhahdaa culuumta carabiga iyo adabka iyo taariikhda uu si xun u bartay si aada xoogan u bartay markuu haddii uu carabigii iyo taariikhdii iyo adabkii wixii dhammaa uu tamakunay iyo qiraa'aadkii markaasuu xadiidka usoo jeestay si hamuun xoog leh ayuu ku galay markaasu wuxuu noqday xaafid dunya ayuu noqday madaaris badan ayuu haay dadka xadiidka bari jiray masaajid badanuu wax ka aqrin jiray khadiibuu ahaan jiro meelo badan buu ka khudbayn jiray inkastoo se jeclayna marar badanna qaalinimada waa loo dhiibay ilaa adiga muddo labaatan sano oo kala googo-anoo qaalinimada haayay mana jeclayna waxuu ka baqaayay dee dadka madaxdaa xaqa ma jeclo marka hadhow saan yeel iyo saan yeel iyo saan yeel isagoo waxuu rabaa xaqa inuu ku socosiyo madax iyo qeyrkiisa xaq inuu ka leelcedo ma rabo marka hadduu xaqa uu socodsiin waayo waxaa la rabaa min madaxa wax lagu xukumo qalad lagu xukumo hadhow waa la isla qabanaa dhibaato iyo imtixaanka kulmiyaa cilmigiisa iyo ka mashquulinaysa saasuu marka u necbanaan jirta mashaa'ikh badan wax ka bartay ugu weyn yahay xaafid alciraaqa ninka la yidhaahdo alfiyatu alciraaqa ninka iyo kutubta badan mashaa'ikhsi ninka ugu waaweyn oo xagga xadiid waxaa ka mid ibnu mulaqin ninka la yidhaahdo oo shaaficiga isagana waa badihin mashaa'ikhs wax la koobi kara maaha kabacdina ardo badan oo yeeshay oo aada u fara badan oo sakhaawi ninka la yidhaahdo kitaabka alfiyada ciraaqi ninka sharqa kitaabka fatxulmuqiidka ninkan ugu waaweyn meel walba looga imaan jiro kutubo aada u cajiib badan buu alifay oo fatxulbaari ugu weynay markuu alifay iska dhaaf ardadiisii raggii kufac ahaa iyo culimmadii ka waaweynaa nin walba wuxuu yidhi kitaabkaa la iisoo guuriy nin walba wuxuu ku dadaali jiray iyo boqorada nusha kitaabkaas ka dabcana ma jirna gacantaa lagu qori jiray lacag miisaankiisoo dahabaa la saari jiray adduunka mashaariq iyo maqaarib dadka kala jooga waxay jeclaan jireen nuska fatxulbaari inay helaan haddana qofka daalibka inuu haysto way hadda waaba sahlanta waagi hore malaayiina lagu gadan jiray iyo kutub badanoo hadda rijaasha cilmiga rijaashii kamida iyo sida tahdiibu tahdiib iyo taqriibu tahdiib iyo kutubtiis wax la koobi kara ma waana kutub aada u macaan oo lagu kalsoon yahoo hadalkiisa waxaa weeye sidii malab ama dahab ayaa loo miisaamaya qiimaha cilmiga uu leeyahay hadduu ama arrin uu masalo ka hadlo ama xadiid uu tasixiyo ama tadciifiyo ama masalo uu rajaxo gaar ahaan mustalaxa iyo xadiid wuxuu ku saabsan waxa weeye nin aada iyo aada dadka muxaqiqiintaa oo aada iyo aada maarata looga dambeeyo kitaabkiisaas fatxulbaari kitaab lamida oo axaadiid sharaxda kitaab xadiid sharxoo kale lama ah shawkani markii uu sharxay kitaabka lilawdaar kitaabkiisa lilawdaarka la yidhaahdo oo oo ku sharxay maaragtay axaadiidta oo ibnu taymiya awowgiis oo kulmiyey ee la yidhi haddana noo sharx fatxulbaari waxau laa sharxa bacda alfatx khalaas ibnu xajar bal nil awdaarka sharaxa uu kusoo guurinayo macaamida uu kusoo guurinayo badankeeda fatxulbaarigooba ka soo raran badankeeda eesha nil awdaar wuxuu la qurxoon yahay ama siwila salaam shuruuxtan hadda oo buluqwalaam sharxaysa badanaa waxayba ka soo raraanba alxaafid ibnu xajar hadduu asaga sharxo warkiisi loo keena muxuu keenaya marka oo kale marka wuxuu yihi raximaallah imra'an xarafa qadra nafsi qof nafsadiisa aqoonsa allah u naxariisto marka wuxuu yihi ninkaasi meelow maray aniga hay marsiino yidhi ninkaas waxuu yihi lama mari karo meelow maray nin aada u weyn waa calaa kulli xaal nin waxau ahaa taajir oo aabbiis maal uga dhintay xoolihiisa waa cuni jiray markuu safar iyo xaj u socdo xoolihiisu hadday dhammaadaan waxa dowladda iyo waa ka afgaabsan jiro waraco waxaa dhici karta intaasoo bel inuu baahan yahay uusan xoolaha dowladda iyo xoolaha saxaamka uusan afkiisa una uusan saarin markii dambe xaafidku waa waxuu dhintay sanadku markuu ahaa siddeed boqol iyo konton iyo labo marka waxaa isku dartaa konton iyo labo iyo labaatan iyo toddobo meeqo isku noqonayaa konton iyo labo iyo labaatan iyo toddoba marka la isku daro ilaa markaad ka goy siddeed boqol toddoba boqol iyo todobaatan iyo saddex hore kusoo goyso toddobiyo labaatana kusoo toddobiyo labaatanaa kasoo haray somaa boqol meeqay noqotay toddobaatan iyo sagaal cumrigiis marka intaasoo cumriga oo siddeetan adiga ku dhow ahaa ilaah u barakay sababta u dhintana waxaa laga caloosha xanuuntay marka dhiig ou shumi jira marka raximahullah marka taasina waa shahiidnimo waay qofka maqbuunka oo caloosha laga qabto waa dadka shuhaadada oo ku jira calaa kulli xaal ninkan waxuu aha nin aad iyo aada u qiimo badan xag cilmi iyo xag dayaan iyo xag akhlaaq nin waxaa lihi ardadiisa aada ugu hoon u ahaa oo weyneeyey oo marka hadduu xataa ardaga uu sheegayo zamiilna ama akhuuna le talmiidkaygama dhahayo isagoo weyneynayo weliba dadka qurabada oo ardada xerta meelaha kore ka yimaado aada ugu roonaa xoolihiisa xataa ku qarash garay kalaa jiraan kitaabkan waxaad moodaa inuu alifay buluuqulmaraamka ah markuu fatxulbaariga uu sharxay waa khulaasata fatxulbaari sharxiisa marka axaadiidtii axkaamta ayuu ku soo arooriyey inteeda mucdamka ah ee ama saxiix ha ahaato ama daciif ha ahaato inkastoo saxiix ama xasan u badan tahay daciifku waa kolley aada uma sii badno oo axaadiista saxiixa ama xasanka ayaa badan axaadiidta madaahibta uu xujaysato dhanna waa keena waxa shaaficiyadu xujaysato wax xanaabiladu xujaysato wax maalikiyada axnaafta oo qolo uma uusan tacasubin ma garata isagoo shaafici buu ahaa laakiin shaafici uma tacasubo hadda faxulbaariga masalada xadiidku tusinaysa uma badanaa uu rajaxa marka wuxuuna ugu talagalay axaadiidta axkaamta qofku inuu xifdiyo si qofkay ugu sahlanaato marka inuu adilada uu yaqaano ilaa haddaad un furuuc keliya iska xifdiso oodan adiladii aqoonin waxa weeye fiqigaagu waa dhimay fiqiga waxaa la dhahaa masaa-ishana inaad taqaanid adiladeedana inaad taqaano qofku fiqigii iyo xadiidkii isla yaqaano ilaa fiqiga kitaabka iyo sunnada unbaa laga keena hawa u badnaato sunnada marka inaad adiladii taqaanid qaabkii culummada uga qaateena inaad markaas aad taqaanid marka insha allah waxaan samayn doonaa xadiidka waa sharxi doonaa hadduu saxiix yahay hadduu daciif iyo xasan uu yahay waan sheegi doonaa marka hore waan laqbaynaynaa insha allahu tacaala haddana macnihiisa iyo fiqiga laga qaadanayo ayaan sheegi doonaa insha allahu tacaala kabacdina mar kale ayaan laqbaha aan ku celinaynaa sharxiisana usluub dhexdhexaada oo laga faa'iidaysan karo ayaan ka dhigaynaa wax kala go-ana ma ka dhigayno oo qofka uusan fahmi karin wax dadka ku batana oo aysan waxay ka soo qaataan aysan la arkin oo ku wareeraana kama dhigi doono insha allahu tacaala kitaabka marka sheikhu muqadamo yar uu hormariyey oo wuxuu yihi bismi illaahi araxmaan araxiim nusqadii rabbi yasir bikhayr ayaa ku taala moojina inkugu taala sheikhu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi ilaah baa mahad iska leh calaa nicamihi nicmooyinka nicmooyinkiisa aldaahirati ee muuqata ee loo jeeda iyo walbaatinati midda qarsoon nicmooyinkii qaarna qofku waa ka muuqda sixadiisa iyo caafimaadkiisa iyo xoolaha uu haysto waxna waa baatil oo keligiisaa og dadku ma oga ama isaguba xataa ma oga nacan badanoo ku dhex jirto oodan ogeyn balaayo ilaahay kaa xifin ayaa badan qadiiman mid hore iyo xadiidan mid dambaba qadiimka waxaa la dhihi karaa dee intii maaragtay caloosha aada ku jirtay intii lagu soo abuuraayey waa qadiim xadiidan waa markaas soo weynaatay ama qadiimantu waa midii aabbaha loogu nicmeeyey aabbayaalka ilaa nicmada aabbayaalka waa nimo nicmo loogu nicmeeyey xadiidkana waa midda cusubo wixii adiga markaa dhalatay iyo lagugu nicmeeyo wey wasalaad ammaan iyo wasalaamu badbaado iyo nabadgeliyo calaa nebiyi ha ahaato iyo warasuuli rasuulkiisa salaada marka uu nabi ilaahay nebigiisa uu ku sallinayo ama looga baryayo waxa weeye waa takriim iyo maaragtay ammaan iyo qiimeyn waa ilaahu nebi maxamed qiimey oo karaamey oo ammaan annagana ducay naga tahay iyo malaa'igta laakiin ilaahay subxaana wa tacaala inuu nabiga uu qiimeeyo oo ammaano oo sharaftiisa iyo barakadiisa uu weyneeyo iyo warasuuli rasuulkiisa nebi laba waxaa laga dhaha waxaa ka tii min annaba khabarka oo nabi waxbaa loo qabaa ama min annabwa oo rifca nabigu waa sarreeya marka ama waxaa laga keenay rifcada iyo sarraynta mise waxaa laga keenay ilaaha wax u qabra oo waxbaa loo waxyooda rasuulna waxa weeye waa cidda la faro inaad ummad wax gaarsiid marka rasuulkana calayhi salaam marka hore nabi baa laga dhigay iqra bismi rabbika isagaa wax loo sheeg waxbaa loo qabray dad wax gaarsiid lama dhihin markii dambe oo xasila waxaa la yihi yaa ayuha almudadiru qum fa andad ninkaan isuu duubayo istaagoo ummadda u dig marka markaa maxaa laga dhigay rasuul laakiin dadka khufiya qarsuo dhacad ugu yeeri jir markii dambe waxaa la yidhi la qayli dadka wada maqashiyo fastac bimaa tu'mar waxaa lagu faraayo la jahar oo maqashiy abujahal iyo kayrkiis iyo miskiin intaba ha wada maqleen saddexdaas orxalood wa aalihi ahalkiisa haddii aalkiiyo sax- saxaabta la sheego aalka ummaddiisao dhanna waa ku dhici karta dadkiisa ahlu beytka oo khaaskaana waa ku dhici karta aladiina kuwaasoo saaruu socday oo fii nusrati diinihi diintiisa inay u gargaaraan u socday sayran orod socosho xafiifan oo aada u degdegaay macnaa diinta alle nusradiisa u gargaarkiisa iyo caawinaadda nabiga ay caawinaayeen dad wehsanaayo oo taagtaagsanaya maahane si xoog iyo xawl iyo xawaaro weyn ay ku socdaan macnaha waxaa weeye wax oo awood iyo juhdi ah ma aysan reebanin say diinta ugu gaari lahaayeen iyo wa calaa atbaacihim atbaacdooda aladiina kuwaasoo warifuu dhaxlay cilmahum cilmigoodii dhaxlay saxaabadu cilmiga nabigay ka ka dhaxleen taabicuuntana waxay ka dhaxleen saxaabada ma garat waalculamaa'u culimmaduna warasatu lambiyaa'i wey culimmadaasooodaba ambiyada dhaxasha oo haddaba saxaabada culimmadoodii ee soo dhaxashay taabiciinta culimmada soo dhaxashay akrim bihim waarian wa mawruufan akrim bihim alla wanaag badana usluubkan tacajubaa la yidhaahdaa macnaa la yaab say u karaamaysan yihiin marka bihim taasna ba'du waa ziyaado waxaa weeye waa faacilu wakafaa billaah maad akrim bifulaan ay akrim ma garad fulaana karaamo batay waayo macnaha marka ba'daas waa ziyaado macnaheedu waxaa waye akrim bihim allah karaamo iyo sharaf badana waarian ku wax dhaxlay iyo mawruusan kula dhaxlay ilaan cilmiga qofaa dhaxlaa haddana waa laga sii dhaxlaa soo maa kii wax laga dhaxlana oo cilmi laga dhaxlana waa karaamaysan yihi kii wax dhaxlo oo cilmi dhaxlana waa karaamaysan yihi oo nabiga calayhi salaatu salaam ah cilmigaas saxaabadu ka dhexsan waa waaridka koobaad waa saxaabadu waa mawruudka koobaad ka la dhaxlay wey saxaabadu nabiga dhexleen waa waarifiin taabiciuuntana saxaabaday dhexleen saxaabadii marka maxay noqotay waarifiin waa yihiinoo dhinac waa waarifiinoo waxbay dhexleen mawruudna waa yihiinoo iyagana waa lasii dhexlay soo maaha wahaakadaa taabiciintii waarifiin waa yihiin mawruudna waayo soo maaha ilaa cilmiga waa dhexlaa haddana kabacdi waa laga sii dhexlaa sheikh walbaba haakadaa isaga waxba u dhexlaa kabacdi ardadiisaa ka dhexlaysa marka cilmi ninkii dhaxlay iyo ninkii laga sii dhaxlay ma garatay labadu waa karaamo badan yihiin labadooda ninkii isku darsadana oo cilmiga dhaxla haddana sii gudbiyo laga sii dhaxlo soo maaha laba marna waa waaris oo cilmiga u dhaxlay waa karaamaysan yahay isla markii haddana waa mawruus oo cilmigiyaa laga dhaxlay saas oo kale wa akrim bihim alla wanaag badana waarian xaalihin kuwa dhaxla iyo mawruusan kuwa la dhaxlo wanaag badan ile ninkii cilmi dhaxla ninkii cilmi dadka dhaxal siiya waxa weeye labadaa wanaag badan yihi amaa bacd intaa wixii ka dambeeya amaa bacdidan waa hadal oo qofku markii hore muqadamo araarta markuu samaysto oo maqsiidkiisa uu gaaro ayuu marka uu la yimaada oo waxaa lagu tilmaamaa fasl khiaab wa fasl alkhiaab oo daa-uud la siiyey waxaa waa amaa bacdu qof yidhaahdana waxaa la daa-uuda ugu horreeyey ama nin dhahi jiray yacrab binu qaxbaan oo carabta ka mid ah isticmaal nebiguna waa isticmaali jiray calayhi salaatu wasalaam intuu muqadimo uu sameeyo oo qofka risaalada ay ku wajahan tahay uu amaa bacdu dhihi jiray macnaheedana sii wey wuxuu leeya macnaha waxaa weeye oo u qadaran amaa bacdu famahmaa yakun min shay yacni wax kastaoo dhacaba fa haadaa mukhtasar saa kadib yani amaa bacdu waxaa ka dambeeya fa-a la xiriirta amaa bacdu intaa wixii ka dambeeya fa haadaa kitaabkan oo haddii uu alifana badanaa maxay culimadu sameeyaan kitaabka intuu alifo muqadimada dib u dhiga mase muqadimadoo hormarnaa kitaabkana wuu alifaya fa haadaa markuu leeyahy hadduu kitaabka uu ka begay kitaabkii uu tilmaamaya hadduuse kitaabka weli alifinoo muqadimada ay horeysana maskaxdaw ku haya kitaabkii iyo waxdihinugiisu ku jira fa haadaa midkaan mukhtasarun waa kitaab lasoo gaabiyey oo kooban yashtamilu kulansanayo calaa usuuli اladillati adilada asalkeeda iyo asaaskeeda alxadiidiya oo xadiidiga ma garata oo lilaxkaami sharciyati axkaamta sharciga ah oo axkaamta sharciga ah maanta ma arkaysaa u sugnaatay oo usuul ah macnaha waa maxay axkaam badanaa waxaa loola jeedaa maaragta khiaab ashaaric almutacalliq biafcaali اlmukalafiin sharciga oo shaarica alla khitaabkiisa iyo rasuulka oo ficilkiisa ku tacalluq qofku wax kastoo sameeyo shan unbay soo hoosgelayaan waxaas waajib inay yihiin sunno inay yihiin muxaram inay yihiin mubaax karaahiy marka qofka ficilkiisaa la xukumaya axkaantaas marka oo sharciyada ah oo ku saabsan maanta ma arkaysaan caqadid ahayn axkaamta sharciga ama dahaaraadka oo mucaamalaadka iyo axkaam sharciya u yaqaana caqiidadu waa soo gele laakiin caqiidada baab kale u baaraano kutubu lcaqiida iyo kutubu tawxiid ama usuuluddiin istilaaxaada lagu magacaabo laakiin axkaamta sharciya waxaa laga wadaa axkaamta oo maaragtay mucaamalaadka iyo cibaadaadka maanta ma arkaysa ku saabsan ayaa laga wadaa fa haadaa mukhtasarun oo yashtamilu calaa usuli ladilati kulusinaaya adilada usuusheeda oo muhiimka ah alxadiiiyati adiladaas oo alxadiiiyati ah adilada xadiidka badanaa aayado qur-aan ma keenaayo sida bukhaari o kale isagoo aayad iyo xadiid waa isku daraya iyo aahaar laakiin isagoo ibnu xajar wax ku gaabsaday kitaabkiisaan axaadiida bis oo lil axkaami sharciya axkaamta sharciga u sugnaatay ma garata oo adilo u ah ma garata adilo axkaamta sharciga u ah xarartuhu waan hufay taxriiran baaliqan hufitaan weynan hufay oo macnaa ikhtiyaarkeeda iyo soo aroorin aroorinteeda juhdi badanaan ka maray oo intaa cilmiga uu dhex dabaalanay faraha badnaa iyo sharxiisi weynaa fatxulbaari wuxuu allifaayay oo ka soo khulaaseeyo xarartuhu waan hufay oo taxriirka waxaagee waxa markaa si fiican isugu dubarrido ood aada u dooratid ee inta maanta ma arkaysaa munaasabkaa aada meesha adkeyntidaa la yidhaahdaa oo wix aan munaasab ahayn ama meesha aan ku habbooneen aad ka saabtido wax wada toosan oo maaragtay muhiimo xul ah aad timaad macnaa taxriirku waa shayga aada xusho wada maxaan saa ugu taxriiriyey liyasiira inuu noqdo man yaxfaduhu qofkii xifdina culammada kutubaha gaar ahaan mukhtasaraadka in la xiday ugu talagalay waagii hore waxaan oo hadda kutubaha la iska akrinaa qofka uusan xifdisanayn ma jiri jirin bal muslim iyo bukhaari waagi hore mukhtasaraaday ahaayeen oo in la xifdiyaa loogu talagalay alfiye iyo kutubaha luuqada iyo qadrunada in la xifdiyaa loogu talagalay waa la wada xifdin jiray liyasiira inuu noqdo man yaxfaduhu qofkii xifdiya min bayni aqraanihi dadka asaga lafaca dhexdooda naabiqan mid ka soo dhex baxa oo nubuuq waxaa la yidhaha qofku markuu dadka maaragtay ficiis folhoraad noqo hooyooyinkiisu kuma duceeyaan ma garat ficiis markuu ka dheereeyo uu ka soo dhex baxo ayaana qofkaasa waxaa la yidhaha naabiq marka dadka lafacaho asaga weliba lafacaho gu-a maaha waa dadka cilmiga la dalbayo ninkii xifdiya ninkaan xifdinin ninka xifdiyaa kor usoo kacayo wayastaciina bihi oo kaalmaysto aldaalibu lmubtadi daalibka marka bilaabaya cilmiga xadiidka iyo fiqiga bilaabayana ou kaalmaysto adilada iyo fiqiga oo isu kaalmaysto walaa yastaqnii canhu mana ka deeqtoonoo alraaqibu midka cilmiga jerinayo almuntahi ee cilmiga heer weyn ka gaarana kama kaabko oo culimmada iyakoo waaweynoo cilmigii xifdiyey mararka ay degdegsan yihin ama masalo degdega ay rabaan kutubaha mukhtasaraadka ee badanaa isha ay mariyaan soo maa ile adiladoo saa isha u marinay wixii awalba waa xadisan yahay marka xasuus wax walba wixii hadduu hal xad ka boqol hal xad waxbay xasuusinaya marka qofka xataa cilmiga markuu heer ka gaaro kutuba yaran waa u baahan yihin walidaalika waxay uga xihan markaad cilmiga meel ka gaarto kutubaha yar hadda soo bilaw arbaciin soo bilaw cumdo saasa saas uba haddaad mar kutubaha yar iloobi cilmiga dhanna waad iloobi nacam kitaabka aan yar yahay ma aqrinaa lama arko bal kutuba yarraa mar walba lagu soo celiyo waa asaaska cilmiga wa waqad bayantu waana caddeeyey caqiba kulli xadiidin xadiid kastaba gadaashiisa markaan dhammeeyo man akhrajahu cidda soo bixisay oo soo saarto min la'imati ah takhriiju lxadiid waxaa la yidhaahdaa inaad sheegtid xadiidkaas kutubaha waaweyn oo bixiyey kutubaha la sanifo xadiidka kala duwan aa kala duwan kutub waa kutuba xadiidka sanad ku warinayo sida bukhaari oo kale xadaanaa alxumaydi xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can yaxya magarad bn saciid alansaari can maxamed ibraahim can calqama can cumar samictu rasuul lah sal yqul inama alacmaalu binniyaat sanadoo ku warin hadhow xadiidkaas oo kale marka adiga soo qaadato oo rabto inaad muxaadaro ama kitaab waxaad leedahay akhrajahu lbukhaari hadhowna ama hadduu muslim bixiye muslimnaa bixiyey hadduu abu daawud bixiye abu daawudaa bixiyey oo kitaabkiisa ku qoray oo sanadkiisa ku qoray takhriijkaasaa la yidhahda kutubahan oo kale kutubulintiqaa la yidhahdaa oo axaadiidtii kutubaha ku taaltaalle sida riyaadasaalixiinka aad ka soo doordooranaysaa kuwii adiga ku cajib geliyo oo dadkaad u rabtid marka axaadiiu markaad xadiis takhriijinaysid ma dhehaysi riyaadasaalixiin uu ku yaalla ama buluuqulmaraam uu ku yaalla ma dhehaysi sababto kutaabkan usuul ma ahan waxaad leedahay bukhaariaa wariyey mise axmedaa wariyey haddaa rab markaa xaafid ibnu xajarna baluuqulmaraan waa uu ku sheegay ama nawaawi riyaadu saalixiin waa ku sheegay aada leh marka takhriij haddaa maqasho kitaa xadiidkan ninkii sanadkiisa ku wariyey oo kitaabkiisa uu ku yaalla inaad sheegto war ma axmedaa ma sanadkiisa ku wariyey ma abu daawuud ma tirmidi ma dabaraani ma bukhaari ma muslim taasaa marka takhriij la yidhaahdaa nacam laakiin qof intaad xadiis soo qaato aad tiraahdo akhrajahu nawawi fii riyaad saalixiin ama akhraj fii luuqilmaraam taas takhriij lama yidhaahdo waa inaad kitaabkii weynaa oo sheegay aad sheegtid markaas aad tidhaahdid ibnu ama ibnu xajar ama xaal ibnu xajar wuxuu ku sheegay xadiidkan waqad intaqaahu fii buluuqi ilmaraam ama fii riyaad saalixiin ayagoo xadiidka uu soo doortay uu ku jiraa taas waa inaad tidhaahdo nacam waqad bayantu waan caddeeyey caqiiba kulla xadiidin xadiid kasab ciribtiisa iyo gadaashiisa man akhrajahu ciddii bixisay oo min ala'imati ah oo macnaa kutubtooda asaaniidda ku qoran yihiin oo min shiikiisa laga bilaabo ilaa rasuulka geysay kutubtaasaa u nisbayni ma garan nacam maxaana uga jeeda oo min ala'imati a'immada waaweyn oo kutubaha waaweyn liiraadati nusxi lummati ummadda inaan daacad u noqdo u naseexeeyo limaada waa maxay markaad tirada xadiidkan bukhaari oo ku yaalla muslim oo ku yaalla abu daa-uud oo ku yaalla qofkii ma xadiidka yaqaan wuu baaraya sanadkiisoo fiirinaya wuxuu ogaanaya inuu saxiix in kale laakiin haddaad iskaga qortid qaala rasuulullah sala kada wa kada xadiidka xaggee loo raacaa marka qofkii xadiidka yaqaani waa ka ibatirtay ma garat taasaa marka la diidaya marka waa naseexo ummadda loo naseexaynaayo inay ogaadaan waxa nabigu yidhi saxiixa iyo daciifa ay kala ogaadaan waxaa lagu ogaan karaa in kitaa xadiidka loo nisbeeyo ninkii imaamkaha oo sanadkiisa ku wariyey si loo ogaado dacfigiisa iyo sixadiisa iyo xasannimadiisa falmuraadu bisabcati haddaan ihaahdo haddaan ihaahdo xadiid intaan sheego akhrajahu sabca haddaan ihaahdo maxaa looga jeedaa axmed imaam axmed bin xambal ashaybaani oo axadu la'imati alarbaca ka mid ah ninkaa waxau dhashay lixdan iyo laba boqol iyo maarata boqol iyo lixdan iyo afartiibuu dhashay taqriiban waxauna dhintay laba boqol iyo afartankii mise afartan iyo afartkii ayuu dhintay waa a'immada fiqhiga iyo a'immada xadiidka waalbukhaari waa maxamed bin ismaaciil waa ninka saxiixulbukhaari nin kale ee culummada amiirulmu'miniina fi lxadiid ay ku idlaaqeen oo la yidhahdo aclamu alkhalqi bixadiidi rasuuli illahi sal alla alay slam huwa xadiidka rasuulka wax ka yaqaana sixadiisii iyo dacfigiisa cid ka taqaana male wa muslim iyo wa abu daa-uud waannasaa-i waatirmidi wabnu maaja hadhow tartibtarro ugu tarjumi doonaa hadda waa nagu badana hadda ku tarjumi waxayn u kala horeeyaan a'immadan waxaa ugu da'weyn imaam axmed oo laba boqol iyo afartankii taqriiban u dhintay oo afartii afar bukhaariyaa ku xigo waxau dhintay laba boqol iyo konton iyo lix muslinaa ku xigo asaguna taqriiban laba boqol iyo lixdankiiba u dhintay abu daa-uud ayaa xagga cimriga iyo termidi waa isu dhow yihiin iyagu laba boqol iyo toddobaatan iyo xoogaa maseti xoogaaba dhintay nasaa-i iyo ibnu maaja saddexaa waa isugu dhow yihiin nasaa-i baa ugu cumri dambeeyo asaga waxau dhintay saddex boqol iyo shan iyo tobankii hijriga ayuu dhintay saddex iyo tobankii hijriga ayuu dhintay marka haddaan sabca idhaahdo toddobaasaan uga jeedo wa bisitati haddaan idhahdana man cadda axmed axmed ka reeb bukhaari muslim abu daa-uud nasaa-i tirmidi ibnu maaja wa bilkhamsati haddaan idhahdana man cadda albukhaari wa muslim muslim bukhaari ka reeb axmed iyo afarta asxaabka sunanka waqad aqulu arbaca wa axmed meeshii aan khamsa dhihi lahaa alarbacatu wa axmed inaan ihahdaa dhici karto waana isku mid inaad khamsa aad tiraahdid iyo inaad tiraahdid alarbacatu eesh wa axmed laakiin taasaas alarbaca dile oo asxaabu sunan ee afartaa wey axmedna gooniyaa u sheegtay wa bilarbacati waxaan uga jeedaa man cada alaaata aluwala saddexda hore ka reeb axmed iyo bukhaari iyo muslim ka reeb soo maa marka afarta asxaabu sunanka wa bialaaati haddaan idhahdana man cadaahum waalakhiira haddaan idhahdo saddexda a'immadaa bixisay waxaan uga jeedaa saddexdii hore ka reeb axmed iyo bukhaari muslim ka reeb kan ugu dambeeya ibnu maajaha ka reeb maxaa kuu soo haray abu daa-uud iyo nasaa- iyo tirmidi ayaa ayaa kuu soo haray wa bilmuttafaqi calayhi xadiidkaas haddaan idhahdo waa muttafaq calayhina albukhaariyu wa muslim ayaan uga jeedaa waqad muttafaq caleyhina waxaa la yidhaha xadiidka markii labadooda wariyaa weliba isku saxaabi ka wariya laakiin xadiidka xataa matnigiisu hadduu isku mid yahay laakiin laba saxaabi ay kala warisay midna abu sacuud alkhudriyaa wariyey midna caaishaa wariyey laaki waa isku matni bukhaarina maalan inuu ka wariyo min xadiidi caaisha muslim min xadiidi abi sacuud alkhudri lacalla inuu ka wariyo kasoo qaad kaas muttafaq calayhi lama yidhaah sababtoo ah saxaabi kasta xadiidkiisu waa calaa xidda xadiid waaxida waa hadda xadiid haddii saxaabi laga wariyo isla xadiidkii saxaabi kale laga wariyo laba xadiiday noqona marka islafdigu hadduu isla mid yahay waxaad leedahay rawaahu lbukhaari oo saxaabiga kala duwan yihiin rawaahu lbukhaari min xadiidi kada wa muslim min xadiidi kada masalan bukhaari wuxuu ka min xadiidi caaisha muslim min xadiidi ibni cumar laakiin hadday labaduba xadiidka caaisha oo sanadkooda ku dhammaado can rasuulillah ama ibnu cumar ama ibnu cabbaas ama cumar ama abu bakar waxaad leedaha markaas muttafaqun calayh iyaa dahaysaa markaas waqad laa adkuru macahumaa hayrahumaa inaana cid kale aana daba dhigin ayaa ayaa dhici karta wamaa cadaa daalika wixii ka soo hora a'imada mashhuurka fa huwa mubayan waa la caddayna oo maalan inuu bayhaqi wariyey alxaakim ibnu khusayma dabaraani hadday wariyaan waa caddaynaya arbaca iyo khamsa iyo midna ma dhahaaye kuwaas waa la sheegaya laakiin maadaama kuwan axaadiida loo badan yahay oo lixda sunan imaam axmed axaadiidta loo badan yahay kuwaas iyaga istilaaxaasaan kusoo gaadina wixii toddobadaa ka baxsan ayaga magacooda ayaan toos u sheegaya saas ayuu ka wadaa marka wa samaytuhu waxaan ku magacaabay buluuqa almaraami min adillati alaxkaam buluuqa almaraam xaajadii gaaritaankeed qofku dantiisa oo cilmiga ka laha khaas ahaan axaadiidta axkaamka inuu gaaritaankiisa kii ku gaarsiinayo oo min adilati alaxkaam adilada axkaamta maaragtay xaggeeda kaa gaarsiinayo idan kitaabkan magaciisa ka muuqataa hor danta aad ka leedahay iyo dantaada xaajada weyn oo ku gaarsiinaya oo ku saabsan axaadiidta axkaamta inaad baratid loo xujaysto ma garatay si yani maala waxaa dhici kara dadka kutubka uu iska akrisana maalan fiicanta abushujaac ama minhaaj ka akrisanaya waxaa dhici karta weligiisba daliil iyo daliil inuusa kala aqooni waxaa u malaynaaba kitaabkan meel laga keenay iyo asal midna ma yaqaan iyo wax u daliila midna ma yaqaan ma aayad qur-aan u haystaa ma xadiida u haystaa xadiidkiisu ma daciifa daciif maaha laakiin fiqigiina haddaa isla barata adiladiina aad barata mas'alo walba waa dareemee meesha haysta xadiidkaanu haystaa mas'aladan saxiixa bukhaari ku yeelatan tanay haysataa tan waxa weye xadiis daciifay ku dhisan tahay tan qiyaas isaga dhisan tahay hadhow tarjiixana waa fahmaysaa markaas marka yacni qofku xooguu yeela waxaana fiican qofku kutubaha fiqigaana oo madaahibta ka mida inuu akhristo adiladana markaas uu isla akhristo si markaa fiqiga iyo fahamkana uu u xoogoobo xujaystuna u xoogoobo oo kutubaha fiqiga waxaa weye maskaxdeed ka mariinaya si aad fiqiga u fahmi lahayd adiladana xujadiiy ku siinaya masaladan maxaa u daliila hadda qofkii axaadiida barta markuu nawowi wayajibu kada wayusan xadiidka ku dhisa masaladan waa garanay laakiin haddaad aqoon un lagu akriyo ma xadiid muttafaq caleyhi ku dhisan tahay ma daciifay ku dhisan tahay ma qiyaas tahay ku dhisan tahay mid madooba allah ku yaqaano ma garan marka waxaa la rabaa fiqigii axaadiidka lasku bar wa samaytu waxaan ku balaagay buluuqa almaraam min adilati alaxkaam marka magacay noqotay laakiin ulojeedada waxaa weeye dantaada kii aad ku gaari lahayd oo xagga adilada axkaamta ku saabsan marka qofkii kitaabkan barta adilada axkaamta waa fahmaya qofkii manhaajka ama abushujac ama zuwad soo akhrista hadduu bulugmaraan si fiican u fahmo masaa'ilka badankeeda waa fahmaya iyo adiladeeda iyo qowlka qawiga iyo daciifka waa kala fahmaya sababto axaadiidta anu ku kala dhisaya marka midka daciifka iyo midka qawiga ku kala dhisaya iyo madhabka meelaha looga xoog badan yahay iyo meelow ku xoog badan yahay gebigeed waa u fahmaya wallaahi allah ayaan as-alu weydiisanayaa allah yajcala inuuna ka yeelin maa calimnaa waxaan barannay calaynaa korkeena wabaalan balaayo inuusa noogana cilmiga inuu cilmiga baraka dara nooga dego oo qofku cilmiga hadduusa ummadda uga nase ugu naseexin uu ku qisho ama ou tacasubo ilaa cilmiga waxaa la rabaa ilaahay rasuulkiisa siday u jeeday inaad u sheegto xataa madhab inaa u tacasubta maaha qof inaa u tacasubta maaha daacad alla waa inaa ka tahay marka haddaad cilmiga daacad aad ka tahay ood run ka sheegto wabaal iyo maaragtay balaayo kugu noqon maaha laakiin haddaadan run ka sheegin oo tacasubtid ama xaqi aad ka leexatay ama adduunya ku leexatay ama dadaa u tacasub ama shahawaad cilmigii balaayo kugu noqonaa walciyaadu billah marka taasoo ka ducaysana ilaahu cilmigeena mid balaayo noo soo jieda ha ka dhigin wa an yarzuqanaa inuu nagu arsuqana alcamala inaan ku camal falno bimaa yurdiihi subxaana watacaala alla waxaan la gelino culimmada hadafkooda soo u weyn yahay bal fiir wuxuu ka digtoon yahay inuu cilmiga u balaayo uu ku noqdo hadduu ku camal fali waayo oo xaqiisa u ilaali waayo yuu ka digtoon yahay wuxuuna rabaa oo ilaahay ka baryaya inuu ku camal falo wax ilaahay raaligelinayo dhinac walba caqiido wanaagsan alla raaligelisa qowl wanaagsan camal wanaagsan xumidii wixii ilaahay uu ka reebo uu ka haro oo ilaahay uga raali noqdo taasoo alla ka barya annaguna taas alla ka barya kitaabu dahaarata dahaarada kitaabkeedii kitaab asalkeedu waa masaru kataba yaktubu kitaab asalna kitaabada waa wixii la aruuriyo wixii laysku aruuriyo oo laysku jamciyo ilaa kitaabka maxaa kitaab loogu yidhi sababtoo ah duma bacduhu ilaa bacdi masaa-ishii iyo awraaqdii wixiyaa la isu dul halkaa marka dahaaro uga hadlaya dahaaraduna waxay waa wixii laysku nadiifiyo laakiin halkan waxoogay dahaaro sharciya dahaaro sharciyana waxaa looga jeedaa wixii ama najaaso la isaga nadiifiyo ama xadaf ma garan wixii najaaso la isaga nadiifiyo ama xadaf xadadku waa maxay waa wax markay kugu dhacaan aadan tukan karin weyse jabka oo kale w xadadkiiyaa lagu qaybsamo xadad asqar iyo xadad akbar marka dahaaradii se uga dahaaro qaadan lahayd najaastii iyo axdaaftii marku taa kitaabkii ou maaragtay asal marka kitaabaa wax la jamciyey hadda masaa-ishii dahaarada ku saabsaneed oo la jamciyey ayuu muxuu ku magacaabay kitaabu dahaara haddana shee wuxuu ku yidhi baabulmiyaahi biyaha baabkooda baab asalka luuqada waa wixii meeshii laga soo galo haddana baaba halkan waa lasoo isticaaraysto dhowrkii mas'alo oo isu dhow oo irid laga gelaayo ayaa maxaa la yidhaahdaa waa baabu kada waa lasoo isticaaraysan ilaa mustalaxaadka maaragtay oo luuqadiyaa laga soo qaadanaya luuqada baaba waa meeshii la galow hadda maadaama dhowr mas'alo isku saabsan korna kitaabkaa ka sarreeya kitaab walba abwaabuu ka kooban yahay baabkii fusuuluu ka kooban yahay marka dhowrkii mas'alaba waxaa la isku leeyahay baab sababtoo cilmi gooniya masaa'il gooniya laga gelaya marka saa iridaba gurigan uga galaysa masaajid ayaa masaa'ilkan aada baabka uga soo gelaysa miyaah waa maa oo miyaah lagu jamciyey ma garata asalkuna mawah ayuu ahaa saa markii la jamciyey oo miyaah la yidhaahdo jamcu tagsiir ama marka waxaa la tasqiiro muweyh la yidhaahdo asalka ayaa soo noqonay shayga markii la tasqiiriyo ama markii la soo noqonay waxaana la hormariyay dhahaarada fuqahadu markay ka shee fiqiga ka sheekaynayaan cibaadaadka sala oo arkaanta maaragtay shanta ah tawxiidka kutubo gooniha lagu dhigo laakiin afartan kale salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka kitaabucibaadada la isku yidhaaha waxay uga hormarayaan marka salaada liahmiyatiha salaadana shuruudeeda waxaa ka mid ah inuu qofka uu daahir yahay waxaa lagu dahaaro qaatana biyaha asal u ah turaabtaa ku tagta carada iyo wixii lagu dahaaro qaato iyo haddii dhagax lagu istinjoonayo marka maadaama biyuhu asal ay u yihiin waxa lagu dahaaro qaadanayo biyihii ayuu marka uu ka bilaabay baabulbiyaah can abi hurayrata radia allaahu canhu marka biyihii macnaha baabkan maxuuga hadlaa biyihii wixii lagu dahaaro karo oo daahira oo mudahira waxaan lagu dahaaro qaada karin oo najiisa say ku najaasoobaan waxyaalahaas oo dhan ayuu uga hadlaya axaadiidta ku saabsan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi sal allau alayh wasalam rasuulku wuxuu dhahay fi lbaxri badda wuxuu ku yidhi huwa baddaas adduhuuru maauhu waa midka biyihiisu ay daahir yihiin oo waxna daahiraan alxillu maytatuhu maytadiisuna ay xalaal tahay akhrajahu larbaca ayaa bixisay oo arbacada waa noo soo sheegnoo waxa weeye waa abu daawud tarmadi iyo nasaa ibnu maaja wabnu abi shayba marka waa kii la yidhi wamaa cadaa dalik fahuwa mubayan toddobadii lasoo sheegay waxaan ahayn muxuu ku dhahay magaciisan sheegi doona ibnu abi shayba waa cabdullaahi ibnu maxamed ibn abi shayba waa marka abubakr ibn abi shayba laqabkiisuna abubakr marka musanaf uu leeyahay kitaab uu alif uu leeyahy waa mashaa'ikhda bukhaari iyo muslim uu ka mid yahay soo maaha lafd walafdu lahu lafdigana isagaa iskale macani waa isku laakiin hadda lafdigan meesha ku qoran isagaa iskale wasaxaw ibnu khusayma ibnu khusayma ayaa isaguna saxiyeela isagu waa imaamu imaamul a'ima la yidhaahdo ma garan wa tirmidi tirmidina waa saxiixiyey waana sidaa u sheego horta xadiidku waa saxiix waa waa xadiis maaragtay saxiixaho a'immada badankoodii ay saxiixeen dadaa cillo cillo u sheega laakiin cilladaas wax qiimaa ma lahan sababtoo shawaahid iyo duruq badan ou leeyahay oo iskaalmaysanta xadiidkaas marka waa saxiix xadiidku marka sababtuu ku yimid qisa ay jirtay nin oo reer bani mudlij ka mida qole la yidhaahdo ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam oo mallaaxoo badda aad iyo aad ugu safrin jiray fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulkii allow innaa narkabu lbaxra badda ayaan dhex qaadnaa oo doomaha ayaan ku fuulnaa bad mareenaana wa naxmilu macanaa alqaliila min almaa'i biyo macaanoo yaraan wadanna doontana haddii intaasay qaarad ka qaarad isaga gooshaysa fa in tawalla'naa bihi cadasnaa biyihii macaana haddaan isaga weyse qaadano waan oomaynaa baddana in lagu weyse qaadan karo ma yaqaan wuxuu yidhi biyahaan dhanaan amaanba lagu weyse qaadan karin ee afa natawalla'u ma ku weyse qaadan karnaa bihi ay bilbaxr badda ma ku weyse qaadan karnaa fa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi huwa tahuuru maa'uhu biyihiisu waa daahir waa lagu dahaaro qaadan karaa waa kuwa wax dahira wey wuxuu ugu dara xukun kaloo cusub wuxuu yidhi alxillu maytatuhu maytadiisana waa xalaal macnaa ugaarta iyo waxa badda ku nool hadday ku dhex dhintaan waa xalaal wey gowrac uma badan haddii xataa inta laga soo bixiyo malaayga iyo wixii lamid ay bannaan ku dhintaan ayadana waa la cuni karaa marka isagu hal xugun oo weydiiyey nabigu calayhi salaatu salaam xukun kaloo cilmi ziyaada iyo ugu daray biyuhu markay fuqahada aragteen ama kutubta dada shaaficida akrisaan biyaha waa intaa sabca maau lbaxri wa maau lnahri wa maau lcayni wa kida wa maau lmadra ku u kala qaybiyo marka xadiidkan wuxuu kutusinayaa biyahoo dhan biyaha kale dee khilaafka kuma jiro laakiin biyaha badda biyaha kale waxay uga duwan yihiin muluuxada iyo dhanaanka ninkan saxaabiga wuxuu is yidhi biyahan dhanaannimadooda amaysan weyse gelin su-aashaashuu weydiiyey nabigu calayhi salaam marka su-aashii uga jawaabay uu yidhi baddu biyahooda waa daahir waana mudaahir waa lagu weyse qaadan karaa xukun ziyaadana waa ugu daro wuxuu dhahay maytiisuna waa xalaan oo maadaama biyihii inay lagu weyse qaadan karo u aqoon waayo min baabi owlaa inuu jaahil ka noqdo waxa badda ugaarteeda iyo waxa ku dhintay inay xalaal u yihiin markaasoo xukunkaana u daray sababto waa u baahanya marka waa ziyaado taasina waxay kutuusinaa xikmada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida ilaahay oo u siiyey jawaamiculkelim sababto intuu weystay weydiistay maadaama arku u baahan yahay cilmi kaloo marka ugu daray halkaa marka waxay kutusinaysaa biyaha badda inay daahir yihiin wahaakadaa biyoo dhanba inay daahir ay yihiin haddaan wax najaasaa oo doon aan arko noo imaa doontaa xadiiska marka waxaan ka qaadanay biyaha badda inay daahir yihiin can abi saciidin alkhudriy waxaa laga wariyey abu hurayra tarjamadiisa waa cabdiraxmaan bnu sakhr ayaa u badan magaciisa u badan fatxu khaybar ayuu una islaamay afar sano nabiga la joogay waana ninka saxaabada ugu xadiid badan ilaa axaadiidkiisa oo baqay bin makhlad oo wariyey shan kun iyo afar boqol wax ku dhowa waxyar dhiman qof saxaabiyo axaadiidtaasoo kalena ma jiro waxaana dhintay sanadkii hijrada marka uu ahaa maaragtay konton iyo sagaalka ay u dhintay sida raajixa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuul ullahi sal alla alayh wasalam wuxuu yidhi ina almaaa biyuhu dahuurun kuwii wax daahiran wey oo daahir iyaguna ay daahirun fii nafsihi mudahirun ligayriha laa yunajisuhu shay-in wax najaaseeya mala abi saciid alkhudri asagana waxaa la yidhaahdaa sacad bnu sacad bnu sanaan miyaa la yidhahdaa isaguna waa ansaari oo khasraji ah wuxuuna ka mid yahay oo ansaari ah saxaabada ugu xadiid badan uu ka mid yahay toddobada muktiriinta ee axaadiisteeda uu kun dhaaftay ayuu ka mid yahay nacam taqriibanna waxau dhintay raximahu radia allahu canhu toddobaatan iyo afartii meelahaas ayuu dhintay xadiidkan marka sababow lahaa sababtiisu waxaa ahayd ceel waxaa jiri jir la jira bi'ri budaaca la dhihi jiray oo biyaha laga soo aroorto laga soo dhaansa oo madiino ku yaala laakiin maxaa dhacda markii roobka iyo daadadka uu yimaadaan qashinka intay daadadka soo qaadaan meelaha qashinka meelaha xoolaha ku baktiyo iyo gabdhaha maanta ma arkaysaa cafaayadaha iyo taambooliga iska bixiyaan oo caadada ay soo gufeeyaan iyo waxaa qashinkaa ku soo daadanay biyihiina waa loo baahanyay marka ceelkaas waxaa layimid laga cabi karaa dee laashaka ceelku markayna biyihiisu biyo badan yihiin markaasuu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina almaaa duhuurun laa yunajisu shay waxay ku yidhaahdeen anatawadao min bi'ri budaaca ma ka weysaysina wahuwa bi'run yulqaa fiihi lxiyad marooyinka gabdhoha xaalka isaga gufeeyaan ee isaga lagu tuuro iyo wa luxuumulkilaab iyo eeyaha maaragtay hilibkooda wa natri waxaa qurunka fa qaala sal allahu calayh wasalam markaasuu xadiidka oo sheegay waxaad moodaa xadiidka daahirkiisu inuu moodo dadkii saxaabada ayagoo ilbaxa inay qashinka ceelbiya laga caba ay ku tuureen taas marka khadaabi wuxuu wax caqli u geli karo maaha dadka xataa cawaanta oo reer baadiyaha celbiya la cabaayo inay meyd iyo qashin iyo cafaa'ido ku tuuraan iyo gabdhaha marada ee xaadka sagaadhe wax macquula maaha ee waxa weeye markuu roob yimaado daadadka ama dabayshaa wixii soo qaaday marka wuxuu ku dhacayo maahana qof bini aadana uu ku dhigaya nabiguna calayhi salatu salam isaga axaadiis waa noo imaan doonta inaan biyaha lagu kaasin lagu saxaroonin lagu qubaysanin biyaha meelaha ballida iyo ku jira iyo ceelasha ma garan si aan loo wasakayninoo maaragtay cudurro iyo najaasaad midna aysan uga imaan nabigu marka wuxuu yidhi ina alma'a duhuurun laa yunajisu shay biyuhu waa daahir asalkooda oo wax najaaseeye ma lahan iyo xadiid kale khuliqa almaa'u dahuuran iyagoo daahira waxna daahiraa la abuuray xadiidkan marka lafdigiisa waxaa ka muuqda biyo kastaba inay daahirihiinoo wax najaasay kara aan sheegin laakiin cumuumkaas waa arkaynaho axaadiidtaas soo khasisi doonta hadhow axaadiidta markaan dhammayno ayaan maaragtay madaahibta culummada iyo khulaasada raajican sheegi doonaa xadiidkaas marka waa xadiid saxiixo wuxuu yidhi akhrajahu halaaa ayaa bixisay halaaa haddii la yidhahdo maxaa looga jeedaa muslim iyo bukhaari imaam axmed ka bixi ibnu maajahna ka bixi maxaa noo soo haray abu daawuud iyo nasaa iyo tarmi nacam saasaa loo kala hormariya sunan abu daawuud nasaa-i iyo tarmi wasaxaabu axmed axmedna wuu sax yeelay waana xadiidku waa xadiid saxiixa w waa xadiis daciifa maana saxiixa w وعn أbي ubاmaة الbاhilي رadي الlه عanه qaal qaala rasuul الlahi slى الlه عalيه waslm rasuulka alla wuxuu yidhi إn اlmaءa biyuhu laa yunajishu شhay wax najaasay kara ma laha إilaa maa galaba wixii ka adkaada oo dooriye maahana calىa riixi urtiisa oo biyaha urkooda bedela wa طacmihi dhadhankooda wixii bedela iyo wa lownihi midabkiisa marka haddii isbedel uu ku yimaado oo biyinimadii ay ka baxaan ama najaas ay ku duursoonto waxaway biyahaas marka waxa weeye waa najaasoobeen akhraja ibnu maajah ayaa wariyey wadacafahu abu xaatim uu daciifiyey sababta loo daciifiyana waxaa la yidhaahdaa xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo rishdiin ibnu sacad ayaa ku jira ninkaasna waxaa l nin saalixoo wanaagsan oo ahaa laakiin kaflatu saalixiinaa ku dhacdo muh iyo maah ma garanin dadka axaadiisa loo daciifiyo waa dhowr qaybood qaar waa fusaaq qaar waa ahlulbidac oo laguma kalsoono faasisaa ku kalsoono been raba aduu sheegi kara qaar waxaa lagu ogaaday beenaa lagu barta qaar waxaa lagu ogaaday xadiiska rasuulka beenka sheega qaarna waa iska wanaagsan yihiin laakiin cidda wax u sheegtay inuu nin saalixay inuu nin xuya ma kala yaqaan wax alla xaaqiib waxaa iska maqla ma garata ma hubsanaayo ninkan xataa xadiidka maqaar rasuulilahi uu yidhi ninka u sheegay ma nin hiqaa ma daciifa marka kuwaas kale qaflatu saalixiina la yidhahda kuwaasaa ugu daran oo dhihi jir imaam maalik kuwaas wax lagama marin qof walba isaga sow run u sheega oo mooda inuu run u sheegaayo waa dad soo ma arki warka aan hubsaninoo war alla warkay maqlaanba iska qabsanaayo wixii larkuu run moodayo adduunkiina boqol boonloobaa ka jira askule saasaa la dhaha ninku kuu sheeg inuu beenlow mariyoo madoobeeyey oo kabcay madiino gubaa dhici karta a marka sinkaas saasaa loo daciifiyey welilbayhaqiyi waxaa u sugnaaday almaau biyaha daahirun waay bayhaq imaamulbayhaqi weeye oo kitaabka kutub badan uu leeyahy ugu wen yahay kitaabkiisa la yidhahda asunal kubra ma garata almaau biyuhu daahirun waay ilaa in tagayara inuu doorsamo maana riixuhu urtiisa ow dacmuhu ama dhadhankiisa ow lownuhu ama midabkiisu binajaasatin oo ku doorsoomo oo taxduudu fiihi ku dhexdhacaysa biyuhu waa daahir haddii maanta ma arkaysaa najaaso doorisa aysa ku dhex asaguna xadiidkan waa daciif wey sababtuu daciif la noqdana nin la yidhaahdo baqiya binulwaliid oo mudallis ayaa ku jira cancanuuna ku wari mudalliskana waxaa weeye nin baa maalan shiikhow xadiidow shiikh ka warinaa shiikhaas waxaa dhici karta xadiidka inuusa gaaro uusa ka warino lafdi sariixa uga maraya can fulaan uu leeyahy ma garata can fulaan can fulaan uu ku leeyahy haddou xadaanaa ama samictu hadduu yidhahdo oo nin tiqa u yahy waa laga qaadanaya laakiin mudalis hadduu wax kuusoo hoosgelinayo ma garata oo cancana uu ku wari ilaa can fulaan waxaa laga sheegay maadaa ka maqla mase cid kale kuma caddeyn asagana waxaa looya inuu wax maaragtay oo tadliis waxaa dadka badeecada gadaayo yaanya xun iyo yaanya fiican isugu kaa dhex hoosgeliyaa la yidhaha ama badeeco xun iyo badeeco fiican isugu kaa dhex khamraan isugu kaa dhex geli marka ninkaas asaga ku jira laakiin culimmadu waxay yidhahdeen si imaamu shaafici oo kale mas'aladan xadiidkeedu daciif ha ahaado laakiin waa mas'alo oo mujmac caleyhi bayna alculamaa culammada dhan maaragtay waa kutul waa way ku kulmeeno wuxuu yidhi shaafici idaa tagayara dacmu lmaa'i wa lownuhu wa riixuhu kaana najisan buu noqonaya yurwaa can اnabiyi sal اllahu alayh wasalam min wajhin laa yahbutu ahlulxadiisi milu nabiga waa laga wariyaabuu dhahay duruq badan laakiin dadka ahlulxadiidka asagoo kale xadiid kama dhigtana waa daciif wa huwa qowl caama caama wuxuu dhaha culimmadoo dhan qowlkooda waa ijmaacu laa aclamu baynahum fiihi khilaafan biyaha hadday doorsoomaan oo najaaso ay ku doorsoomaan inaysan maaragtay daahirnimada iyo wax daahirda ay ka baxayaan khilaaf ma laho idan xadiidkii hore oo na yidhi ina alma'a duhuurun laa yunajisuhu shay-un biyo wax najaasay kara lama arko maxaa khasisay macnaha axaadiidtan kaleo hadda xadiid abuimaamat albaahiliy sadiib bni cijlaan ayaa la yidhahda cijlaan oo waa saxaabi dhowr iyo siddeetankii ayuu shaam ku dhintay waana saxaabada shaam wuxuu ku dhintay ciddi ciddii ugu dambayso ka mid ah marka xadiidkaasi xadiis daciifa waayo sanad ahaan laakiin macnihiisa waxaan dhahnay culimmadaa ku ijmaacay marka waxaan nidhi xadiidkii abu saciid alqudri oo muujinaya biyaha wax najaasay kara inaan la arkin macnaha xadiidkan oo abu umaamat albaahili daciif ba ha ahaada laakiin macnihiisu waa mujmac caleyh oo ijmaaca xujo ah ayaa marka khasisay oo haddii biyihii ay najaasoobaan najaasadiina ay dooriso markaa inay biyihii daahirnimada ay ka baxayaan wa can abi imaamata albaahiliyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala alla alayh wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi ina almaa biyuhu ina almaa biyaha laa yunajisuhu shay-un wax najaasay kara ma lahan ilaa maa qalaba wixii ka adkaada maahan oo dooriya calaa riixii urtoodii asalka wixii ka adkaadoo ur kaloo cusub u yaalo wa dacmihii dhadhankooda wixii ka adkaadoo dhadhan cusuboo najaasadu u yaalo iyo wa lownuhu midabkiisa bixi bedel akhraja ibnu maaja wadacafahu abu xaatim marka waxaa dhana waa daciif weeyo sababtoo sanadkan waxaa ku jira nin rishdiin ibnu sacad la yidhaahdo oo oo aada iyo aad afla nin saalixa laakiin khaflatu saalixina ku jirto muhu iyo maa waxba kala ogeyno cid xadiidka fiqaayo cid kale ma kala aqoono walilbayhaqiyi waxaa u sugnaaday oo xadiidka laftiisa abu umaama ah almaa-u duhuuru daahirun weey waa biyuhu waa daahir ilaa an intagayara inuu doorsoomo maana riixuhu urtiisa aw dacmuhu ama dhadhankiisa ow lownuhu ama midankiisa midabkiisa binajaasati najaaso taxdudu fiihi ku dhex dhacaysa asagana dacfigu waa daciifo ninka la idhaahdo baqiya ibnu alwaliid oo nin mudallisa ah oo cancanana wax ku wariya ninkaasa wax ku jira laakiin masalada si shaafici uu sheegaba masalada waxaa ijmaac weeye haddii mar biyihii iyo najaaso ay ku doorsoomaan ha yaraadeen ha badnaadeen oy urkooda iyo dhadhankooda iyo loonkooda isbedelaan inay najaaso noqonayaan wacan cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma radi allahu canhu waxaa leeyahy asagii aabiis baa saxaabi marka hadduu qofka asagii aabiisu saxaabi yahay radiallahu canhuma leeyahay haddii asaga iyo aabiisi awowgiisa uu saxaabi yahana maxaa leeyahay radi allahu canhum ayaana leeyahay oo marka magacooda la sheegay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi idaa kaana almaau biyi hadday yihiin qullatayni laba qul wa ashuun adigu wax le hulana waxaa loogu bixi waa wax qofka uu gacanta ku qaadi karo gacanta qofka xoogga uu saa ugu hujirta ama haanta ama tenag ama ashuun oo kale laba qulla haddii ay gaaraan lam yaxmil ilkhabatha najaasada ma qabato najaasadu ma qabato way iska difaacaan wey oo ma najaasoobayan wa fii lafdin lam yanjus tanaa fasirayso ma najaasooban akhrajahu alarbacatu arbacada ayaa warisay iyaa looga jeedaa waa afartii asxaabu sanad abu daa'uud aلtirmidi annasaa-i ibnu maaja wasaxaw ibnu khusayma wou saxiyeelay ibnu xibbaan laba way saxiyeelay waana siday sheegoona xadiidku waa xadiid saxiixa culimo badan ibnu cabdilbari dadkan ay ka mid yihiin iyo ibnulqayim iyo ayaa aada isugu daya xadiidka inay daciifiya laakiin muxadiiintu waa ay diideen xadiidku waa saxiix macnahow khasisaana waxaa weeye xadiidkii abu saciid alkhudri in khudri oo ina almaaa duhuurun laa yunajisuhu shay waa idlaaqa wuxuu yidhi biyo wax najaasiye kar lama arko macnahaasu khasisaa wuxuu leeyahay biyuhu hadday najaaso ku dhacaan soo maaha waxaa loo kala eegayaa inay qullatayn gaaraan iyo inay qullatayn gaaraan hadday qullatayn gaaraan najaasadiina aysa doorinin najaasada waxba ka dhibi mayso laakiin hadday najaasada ay dooriso masalada ijmaacaa horaa laga faa'iidaysanaya ma garatay ha yaraadeen haba badnaadeene waxa weeye biyihii waa doorsoomaya marka labada xadiisi ijmaaca waxay noo faa'iideynayaan biyihii in sida soo socoto loo qaybiyo biyo yar oo qullatayn ka yar iyo biyo qullatayn ka badan biyihii qullatayn hadday ka yar yihiin oo laba qullo ay ka yar yihiin najaaso kastoo ku dhacdo waa waa maaragtay way way way way najaasaynaysa haddii laakiin ay qullatayn ay dhacay ay dhan yihiin ama ka badan yihiin najaasadu waxba kama dhibayso allaahuma inay isbedelaan oo doorsoomaan oo midabkooda iyo waxaas ay doorsoomaan sidaasna waxaa ku tegay imaamu shaafici imaam axmed iyo ayma badan ahlulxadiid axaadiidtaas iyagoo ku tegaya ayay saa ugu tagay axnaafta ayagoaba ka sii daran yihiinoo waxay yidhaahdeen qulataynku xataa waa najoosoobaahi biyo weyn oo balli camal ah oo haddii halkan wax looga dhufto hirkoodu hadduu meesha kale uu gaaro ayi najaasa waa najaasaynaysaa hadduu hirkooda meesha kale uu gaari waayana ma najaasaynayso madhabkaas waa madhab aada u adag wey waxaa kaloo jira imaam maalik iyo daahiriyada culummo kaloo dhahayo biyaha waxaa uun loo fiirinayaa taqayur iyo taqayur la-aan ha yaraadeen ha badnaado hadday biyo isbedelaan oo najaaso ay ku dhacdo ha badnaadeen ha yaraadeen biyahaas daahirnadii waa ka baxda hadday najaaso ku dhacdo laakiin aysan isbedelin ama qullatayn ha gaareen ama yaysan gaarin waa najaasoobeen oo waxaa leeyahay xadiidul qullatayn xaggee geynaysaa waxay dhahen xadiidul qullatayn wuxuu sheegayaa biyuhu hadday qullatayn gaaraan najaaso wax kama dhigto laakiin hadday qullataynka yar yihiin oo najaasa ay ku dhacdo aysa doorsoomin xadiidku ma sheegin waxaa laga qaadanayaa xadiidkii hore ah almaau es in almaaa duhuurun laa yunajisu shay culmo badanoo maaragtay shaaficiyada ka midana madhabkaas waa ay taageereen oo biyaha in qaliil iyo kaiir loo kala qaybiyo in loo bixiyo loo kala qaybiyo wax doorsooma iyo waxaan doorsoomin biyo aan doorsoomin haba yaraadeen ha badnaadeen najaas wax ka dhiganaysa kuwii doorsoomana waa ka dhigaysa qowlkaas dad badanaa ku tegay culimo badan shucuthaymiin uu ka mid yahay laftiisa laakiin allahu aclam haddaad u fiirisid axaadiidta say qaabkii u dhacayso oo hadda noo imaan doonto inaan beeyar lagu qubaysanin ma garata in aygu wixii uu afkiisa geliyo la daadiyo biyahaas oo la dhaqo in qofka aroortii haddii uu soo kaco uusan weelka gacanta gelin axaadiidtaa markaa u fiirisay dhinaca xadiidkaa u fiirisay axaadiidta u kala qaybinaysa qullateynka aada mooddaa inay aada iyo aad ay u xoog badan tahay inkasta oo maaragtay labada madhaboodba culimmada ay ku kala tageen oo kuwa u qaybinaya doorsoonka iyo doorsaan la-aanta haddana axaadiidta waa arki doona markaad fiirisid weliba xadiid luluuqa ugu dara ilaa biyahan waxaa loo daaday inay yar yihiin afkiisa ay geliyana ay ku najaasoobeen idan biyaha yaraanta ay najaaso ay ku dhacdo inay saamaynayso iyo qofka markuu biyaha gacantiisoo najaasa weel markaas uu geliyo ma garata shaaficiyadii waxaa lagula dooda waxaa la yidhi xadiidka waa noo imaan doona ninka caraabiga markuu meesha ku kaashay biyaha lagu shay biyihiina qulatayn ma dhameena waa daahir noqdeena maxaa ku jawaabaysaa waxay yidhiin farqiga u dhaxaysa hadda haddaad maradaana kaa nijaasooda koob biyaha inta kuu yahay koobkii biyaha haddaa intaa soo qaatid oo biyaha ka dulda shubtid oo marada saa u dhaqdo najaasi tartiib tartiibay u baaba'aysa laakiin najaasi haddaad koobkii dhex geliso biyihiina waa yaroo soo najaasoobaa caqliguna waa keenaa ayi qof hadda xataa hadduu gaal yahay uu diin wax ka aqoono hadduu rabo wax qashin inuu iska daahiriyo koob biya oo hayso iyo mara qashin uga daata saxaaro mase kaad uga daata ma koobkau dhex gelina mise koobka saana uu shuba ya muxuu samaynaa qofkaas koobka intuu soo qaato biyaha saa uu shubaya allah aclam ana dhowr goor waan rajaxay in maaragtay loo kala qaybo biyaha biyo doorsoonka iyo doorsoon la-aan laakiin axaadiidta dooqi u socota markaa fiirisid qolada u kala qaybinaysa qulateynka iyo wixii ka yar madhabkaas ma xoog yar allahu aclam ibnu jariir dabarina aaduu kitaabkiisa tahdiib alaafaar ugu difaacay ilaha yaqaano subxaana wa tacaala can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu dhahay qaala rasuulu lah sal alla alayh wasalam ida kaana almaau bihi hadayhim qulatayni lam yaxmil ma xambaaraan oo macnaa ma ta'fiiriyaan oo ma najaaseeyey alkhabasa khabaska ma xambaarsaano ma aqbali karaano ma saamayn karo ma najaasayn karo wa fii lafdin lam yanjus ma najaasoon bihi akhrajahu arbacatu saxabi ibnu khusayma ibnu xibbaan xadiidkuna waa saxiix can abi hurayrata can abi hurayrata radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi laa yaqtasil axadukum qofkiin yousan ku qubaysanin fi lmaa'i daa'imi biyo oo daa'ima oo fadhiyo oon soconin walxaal huwa junuubun ou yahay akhrajahu muslim waxaa la diidayaa marka biyihii haddii lagu qubaysto waxaa weeye biyihii waa sii doorsoomaya awsaakhdii iyo waxyaalihii baa markaa ta'fiirinaya marka hadhow marka waxaa laga yaaba inay doorsoomaan biyihii marka taasaa loo diidaya akhrajahu muslim ayaa wariyey welilbukhaariyi waxaa u sugnaaday laa yabuulanna axadukum qofkiiniyo ku kaasin fi lmaai daa'imi biyaha daa'imka oo macnaa fadhiya daa'im waxaa laa almaa raakid ay ka cabiraan fuqahada biyaha meel fadhiyo alladii laa yajri sidii wadiga iyo waadiyaalkan u soconayo uma markaas yaqhtasilu fiihi uu ku qubaysanayo macnaha waa maxay biyow intuu ku kaadsho oo hadhow haddana wuxuu u baahanayaa inuu biyihii ku dhex qubaysto soo ma marka macnaa waa qalad wey biyo aad ku kaasho haddana qubaysaa uga baahan macnaha waxaa weeye lamana ogola inaad maaragtay biyihii aad ku kaadisid inaad ku qubaysidna lama ogola soo ma oo macnaha waxaa weeye kaadidii dhibaatay keenaysaa w walimuslim waxaa u sugnaaday minhu oo waa maxay wuxuu leeyahy muslim riwaayadiisu laa yabuulanna axadakum fi lmaai daa'im aladii laa yajri uma yaqtasilu minhu intaad biyihii ku kaansid aad hadhow intaad ka qaatid tanag iyo baaldi uga qaatid ayaa meesha ku qubaysana biyihiina kaadidii aad ku shubtaa ku dhex jirto ama adiga ama qof qeyrkiisa riwaayada abi daa-uudkana wuxuu leeyahay walaa yaqtasil fiihi min aljanaabati ay laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'imi biyaha daa'imka yousan maaragtay qofkiin oosan ku kaasin walaa yaqtasil younan ka qubaysana fiihi min aljanaabati janaabo ka qubaysan idan riwaayaadka markii la isku daro waxaa la diidaya in kaadidii iyo qubayskii loo jamciyo in inta lagu kaadiyo adoo ku kaadiya qaar intaa ka qaatid aad ku qubaysatid ama adoo ku kaadiyo aada ku dhex qubaysatid waxaa la rabaa inaan lagu kaadin laguna qubaysan intaad darsatid inaad meel kale ku qubaysatid sababta axaadiidtan culimmadu waa isku khilaafay culimmadu waxay leeyihiin matalan oo biyaha u kala qaybiyey adinkimaa la garta wallahu aclam amin insha allah sina soo socota